salaadina ay taagan tahay waxaa la leeyahay qofka haska hayn ha iska cunteeyo siduu salaada u galo isagoo degan oo isagoo khushuucsan uu salaadda u geli karo marka qadiyadaas waxay tilmaamaysaa uun shareecada iyo siday maqaasida u ilaalisa qasadka iyo ujeeddada ayay ilaalinaysaa can caaishata radi allahu canha anaha caaisha kaanad waxay ahayd taqsilu mid maydha almaniya manida ayay ka maydhi jirtay min thawbi nabiyi nebiga maradiisa sala allahu aleyh wasalam uma deetana araahu fiihi waan ku arki jiray buqcatan buqcad ayaan ku arki jiray goobo aw buqcan ama goobooyin wa fii riwaayatin ukhraa buqacan buqacan goobo goobo ayaan ku arki jiray can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanad waxay ahayd ixdaana midayo taxiidu mid xayda uma dabeetana taqridu waxay xoqi jirtay taqridu waxay xoqi jirtay addama dhiigga min sawbihaa maradeeda ayay ka xoqi jirtay cinda duhriha markay daahirto fataqsilahu waa ay maydhi jirtay wa tandaxu calaa saa'irihi wa tandaxu waxay ku daadin jirtay oo ay ku rushayn jirtay calaa saa'irihi inta soo hadhay ayay biyo ku rushayn jirtay uma dabeetana tusallii fiihi waa ay ku tukan jirtay can caaishata radi allahu canha ana imra'atan gabadh min alansaari ansaarta ka mid a ayaa qaala linabiyi nabiga ku tiri sala allahu aleyh wasalam yaa rasuula allah kayfa aqtasilu min alxaydi kayfa sidee baanu aqtasilu uga maydhaa min alxaydi xaydka qaala wuxuu uhi khudii qaado firsatan gobol gobol yar oo mara ah firsa qidca gobol yaroo mara ah ama cudbiga qaado mumasakatan oo cadar leh mumasaka miski leh cadar fatawada'i biha ku daahirso alaaa saddex goor ku daahirso uma deetana ina nabiya nabiga sala allahu aley wasalam istaxyaa waa xishooday oo fa acrada biwajhi wejigiisa ayuu dhinacaa u jeediyey aw qaala waxa uu yidhi tawada'ii biha ku daahirsa buu ku yidhi fa akhadtuhaa waan qabtay fajadabtuhaa waan jiiday oo fa akhbartuhaa waxaan u warramay bimaa yuriidu nabiyu sala allahu aley wasalam nebigu wuxuu u jeeday ayaan u warramay bay leeda caaisha saddexdan xadiisba waxay ka warramayaan axaadiisu dahaara dahaarada ayay ka warramayaan xadiiska hore wuxuu ka warramayaa manida waa xayawaanka manawiga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay shayga aynu ku abuurannahay sawaan kaana min alrijaal aw min annisaa ku doona ahaadee waa biyaha ilaahay ku tilmaamay min maa'in mahiin biyo xaqiran oo markay caadiga aynu ka wiswisno ayaa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala laakiin xukunkoodu waa maxay xadiisku saasuu ujeedaa xukunkiis waa maxay biyaha noocana culimmadu sida ay u badan yihiin waa daahir waa daahir ilaahay subxaana wa tacaala ma ka abuurayo marnaba qofka bini aadankaa ilaa min shayin daahir wax daahirunbu ilahay ka abuuraya waayo haddaba wax nijaaso ka abuurnaan layd dee nijaas baadna ahaan layd marka waa daahir laakiin maxaa laysaga maydhayaa tanadufan xagga nadaafad unbaa laysaga maydhayaae wax kale laysaga maydhi maayo caaisha waxay noo sii caddaynaysaa inay maydhi jirtay markay maydhana maryu way kala geysan yihin qaar baa marka la maydho aan waxba laga arkayn qaarna si kastood u maydho wuxuunbaa kusii hadhaya waxay leedahay dahaaro iyo nadaafad baan u maydhi jiray maryaha markaan maydho qaar bay kusii hadhi jirtay buqca in yar buqcad yar ayaa kusii hadhaysa in yaroo goobo ah aw buqcana ma dhowr goobo oo dayagu jaafeel iyo waxyaala lagu caddeeyo iyo qalab may haysanin fara badan deetan markay waxa yar ku hadhaan wuu iskaga tukan jiray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxay taasi caddaynaysaa in ay daahir tahay waxay kaloo caddaynaysaa xataa marka wax la daahirinayo inaanay khasab ahayn in shayga la qariyo oo la waayo gebigiise hadday wax kusii harhadhaan ilaahay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha naftu waxay awoodayso waa daahiranaysaa daahiranaysaa bartaad ka geen weydo ayaad iskaga tukanaysa xadiiska labaad caaisha waxay leedahay kaanad ixdaana taxiidu midkaaya way xaydi jirtay alxayd waa dhiig ilaahay uu ku darsaday dumarka ee bini aadanka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu aadam ka abuuray waxaana la yidhaahdaa waa waa waa waa wax ilaahay uu ku darsaday oo dhammaantood ay helayaan waa dhammaantood baa helaya waxay kale culimmada qaar ku macneeyaan nabiyullaahi aadam markuu geedka cunay ayuunbaa geedki ma huba siday saxiixu tahay waan hubin doonaa insha allahu tacaala culimaan ka akhriyey waxay leeyihiin markuu geedka cunay ayaa raggana doobtaasi ay ka soo baxdeen ha doobtaasay yeesheen iyaguna dhiiggaasay yeesheen marka waa qadiyad baxsi iyo baadhid u baahan laakiin waa qadiyad aan kitaab ku arkay oo jirta ay mayanka aradkay doonta ahaatee waa dabeecad dumar oo ay ka wada siman yihin bishiina waa inuu xeshaa haddaanay ilmo yar ahayn ama qof dumaro weynoo gabooday ahayn markay midkaya xaydka hesho uma dabeetana kolle maryaha waxbuu ka gaadhayaaye taqridu dama dhiigga ayay ka xoqi jireen min hawbihaa maradeeda cinda duhrihaa markay daahirto fataqsiluhu waa ay meedhi jirtay wa tandaxu waxay ku shubi jirtay ku rushayn jirtay calaa saa'irihi inta soo hadhayna way rushaynaysaa uma tusallii fiihi dabeet waa ku tukanaysaa dhiiggaasi ayaa marada gaadhaya markuu qallalo ayaa waxay samaynayaa saddex xaalo la rabaa saddex xaaluu maraya ta hore waxa weeyaan in la jejabiyo dhiigoo keliyana maaha waa nijaasaadka cayniga ee muuqda dhiigga saxarada iyo wixii la mida muuqaalka leh waa la jejabiyaa marka hore iyagoo qoyal iyagoo sidoodiiyo laguma rido biyaha waa in marka hore asalkoodii la tuuraa waayo haddii sidooda loogu rido biyihii bay kharribayaan wasakhaynayaan marka hore la dhaafinayaa kow mar labaadka biyaha lagu qoynayaayo waa la xogayaa mar saddexaadkana waa la maydhayaa markaa waxay leedahay intaa dhiigga leh waanu xoqi jirnay marka hore deeta waa maydhi jirnay intaa marka laysu raaciyo marada inteeda kalena biyaanu ku rushaynayna aanu dhiigu gaadhin oo marada inta kale maxaa loo rushaynayaa si aan hadhow aanadu waswaas iyo shaki aanu ku gelin oo aad hadhow tiraado dee waadigii biyaha kuwada rusheeyayo kolley waa daahiro deeta aad tukato haddaana saa yeelin waxaa ku imanaya shaydaanoo wuxuu ka odhanaya maradaaduba waa nijaas xadiidka saddexaad caaisha waxay leedahay gabadh baa u timi ana imra'ata min alansaari qaala linabiy sala allahu aleyh wasalam imra'ata min alansaar baa qaalat linabiyi nebiga ku tidhi gabadhaa waxaa la yidhi waxa weeyaan asmaa binti yaziid ibni sakan yaa rasuula allah kayfa aqtasilu min alxaydi xaydka sideen uga maydhaa maxaa sameeyaa way garanaysaa qaabka loo maydho lakiin waxay leedahay seen isaga daahiriyaa deeta wuxuu ku uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaariyad bay ahayd dumarka ansaartana waxaa lagu yaqaanay wixii diintooda galaa may ka qajili jirin khudii qaado firsatan gobol yar oo mara ah ama cudbi ah oo mumasakatan cadar leh oo fatawada'i bihaa ku daahirso alaaan saddex goor saddex goor ku daahirso oo dhiigga asarkiisii raadkiisii ku tirtir oo ku dhammaystir fatawada'i biha saxaabiyaddii hore u fahmi weyde kayfa atawada biha ya rasuul allah bay tidhahdaa wuduuga la sheegaya imka ma aha alwuduu asharci weysadii sharciga maaha diinta waa alwuduu allugawi alwuduu fi luga alcarabiya waa ahaara waa nadaafa waa nadaafadu fatawada'i biha ku weysaysa ha odhanin waayo weyse imkama taagna fatawada'i biha isku nadiifi weeyaan deeta waxay ku celisaa kayfa atawada biha ya rasuul allah sideen ugu nadiifsadaa waxay doonaysaa in la taabto la gaadho oo laha qaabka iyo qaabka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xayii buu ahaa xishood badan oo ka xishood badan gashaanti gurigeedii ku jirta wuu ka xishood badnaa deeta wuxu uhi tawada'i biha ku nadiifso kayfa atawada ya rasuul allah xaggaas uga jeeso wuxu uhi tawada'i biha ku nadiifso subxaana allahna wuu raaciyey fii bacdi riwaayaat subxaana allah ku nadiifso caaisha qof dumar oo ilaahay caqli siiyey bay ahayd oo way soo jiiday xaaladda marka halkaa marayso iyadaa ku kala guntitay way soo jiiday gurigay la gashay deetna iyadaa u macno sheegtayoo u fasirtay waana faa'iidooyinkii layaabka lahaa ee ummaddu ay ka heli jireen dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam duuldhan oo aanu rasuulku sidii la rabay wax ugu dhigi karin ayay iyagu ugu dhigayaan oo aanu dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qajilayo suba deetana ina nebiya nebiga sala allahu aleyh wasalam istaxyaa waa qajilay fa acrada biwajhi wejigii buu ayuu dadbay aw qaala ama wuxuu ihi tawaday biha ku nadiifso faakhadtuhaa waan qabtay oo fajadabtuhaa waan soo jiiday fa akhbartuhaa waxaan u warramay bimaa yuriidu nebiyu nebigu wuxuu ka raba sala allahu aleyh wasalam inaasan kusoo wareenna ilahi subxaana wa tacala khayrana siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha bismi illaahi arraxmaani arraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacala aalihi wa asxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila yowmi اddiin وسلم تسليما أما بعد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه xadiidka anas ibn malik radi allahu tacaala canhu ayaa warinaya wuxuu ka warinayaa rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala waxa uu rasuulku yidhi ina allaha ilaahay tacaalaa korreeye wakala wuxuu u xil saaray biraximi raximka iyo makaanka hooyada wuxuu u xil saaray malakan malag buu u xil saaray malagaasoo yaquulu odhanaya yaa rabbi rabbigayow nudfatan ay ajcaluhu nudfatan ilaahayow candhuuf ma ka dhigaa markaasaa la odhanaya haalisu ka dhigaya yaa rabbi calaqatan rabbiyow ma ka dhigaa xinjir ma ka dhigaa yaa rabbi mudqatan ilaahayow ma ka dhigaa gobol yaroo hiliba fa idaa araada allahu marka ilaahay damco an yaqdiya inuu go'aamiyo khalqahu abuurkiisa uu go'aamiyo amaba fa idaa araada allahu marka ilaahay damco an yaqdiya inuu gebagabeeyo dhammaystiro khalqahu abuurkiisa uu kaamil noqdo qaala wuxuu odhanayaa malagii yaa rabbi rabbigayow adakarun am unha ma labba mise waa dhadig kee baan ka dhigaa shaqiyun am saciid maxaan ku qoraa ma inuu shaqi yahay oo uu guuldarraysanayo oo uu seegayo wanaagga am saciidun mise inuu liibaanayo oo uu khayrka haleelayo fama risqu arsaaqna maxaan u qoraa fama alajal ajashiisana inteen u qoraa fa yuktabu intaba waxaa lagu qorayaa fii batni ummihi caloosha hooyadii ayaa intaba lagu qoraya anas bn malik radi allahu tacaala canhu wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo warinaya xadiiskan oo uu rasuulku ku sheegaya sala allahu calayh wasalam in ilaahay u xil saaray makaanka hooyada malag u gaara waa malaku raxim malaga ka mas-uulka ah raximka ilmaha gelaya iyo qaabku u abuurmayo iyo waxyaalaha loo qorayo o dhan mas-uuliyaddeeda malag baa haya culimmadu waxay is weydiiyaan ma malag baa dhammaan ka wada mas-uula wax alla wixii raxima mise raxim walba hal malag baa ka mas-uula oo raxim walba makaan walba oori kasta waxa weeyaan hal malag baa loo qoondeeyaa qowlka ay u dhow yihiin culimmadu u badan yihiin ee aad moodday inuu sax yahayna waxa weeye in hal malag ka wada mas-uul yahay sida geeridaba hal malag uga wada mas-uul yahay laakiin uu leeyahay awood ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala oo hal mar uu intaasoo dhan uu ku kala qaadi karo naftooda ayaa kana hawshaa loo dhiibay oo isagana abuurka iyo hagaajinta iyo qaabku u ekaanaya iyo waxa loo qorayoo dhan isagaa loo dhiibay ilaahay subxaanahu wa tacaala malag buu u dhiibayaa waxaa inooga muuqata acmaashay malaa'igtu qabtaan ilaahay siduu u habeeyey waxaa isweydiin kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba wuxuu idhaha kun fa yakuun wax alla wixii uu doono ahaw buu idhaahdaa markaas u ahaanaya kol haddii ilaahay awooddaa leeyahay muxuu malaa'ig uga dhiibay ee malagaasina waa kii roobka kaasina waa kii dabaysha kaasina waa kii raximka maxaa malaa'ig loogu dhiibay ma ilaahay idhaahdo kun fa yakuun waxaa layna barayaa innaga lafteennu sidaynu isu habayn layn ee nidaamka maamul cidba wax loogu ogaan lah oo aanu qofka odhan lahayn wax walba aniga ah ee nidaamka la habeeyo shay walba cid lagu ogaado malagan laftiisu hawsha uu qabanayo yaa u suurtogelinaya oo hawl yaraynaya ilaahay haddii ilaahay damco inaan waxba qabanin waxba qaban maayo marka markaasaa malagu wuxuu ka ciidan qaadanayaa ilaahay wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayow nudfatan candhuufma ka dhiga oo asalkaba manidii labada waalid ayaa uu rabaa inuu ilaahay ka idan qaato inay guntamaan oo ay ilmo noqdaan mar marna waxaa la odhanayaa maya yay guntamin ilmaba markaa noqon maayaan marka uu idan qaata laydhaha ha guntameenna isagaa fulinaya markaa qaabkan kale biologiga loogu dhigtaana wuxuu hoos imanayaa uun amarkaa ilaahiga ah oo qaabkan ardayda loogu dhiga ee buwaydadu isfuraysa ee haddana ka kale maxaan ku dhaa qaababka noocaasi waa qaab ilaahay ku xidhanoo haddii ilaahay go'aamiyena camaliyaadka noocaasaa dhacaya hadduu go'aami waayana dhici maayaan yaa rabbi nudfatan candhuufu ahaanaya markaa arbiciina yowman sida xadiidka kale ku qoran xadiidka cabdillahi bni mascuud markay afartankaasi dhammaadaan ayuu haddana ilaahay ka idan qaadanaya yaa rabbi calaqatan ay ajcaluhu calaqatan ilaahayow ma ka dhigaa xinjir ma ka dhigaa markaasaa ilaahay ogolaanaya qaarkoodna ogolaan maayo markaasaa ilaahay ka dhigaya yaa rabbi mudatan markay afartan kala dhammaadaan ilaahayo ma ka dhigaa mudqa waslad yar qidcad yar oo hiliba oo markaa samaysantay markaasaa la ogolaanaya marmarka qaarkood xilliyada qaarna la ogolaanba maayo markaasaad maqlaysaa qofkaa dumara ilmaa ka qubtay ilmaa cayn ka noqday waxa weeyaan ilaahay unbaa diiday inuu noqdo ee mudqada iyo waslada markaasuu isagoo siisiiya soo laabanaya faida araada allahu marka ilaahay go'aamiyo uu damco an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuurkiisa oo qof caadiya uu noqdo qaala wuxuu odhanaya malagii haddana adakarun am unha ilaahayow maxaad ugu talagashay ma dakar baayo waa lab mise waa dhadig markaasaa la amrayaa dhadig buu noqonaya lab buu noqonaya sidii bay u dhacaysaa markaasuu haddana ilaahay weydiinayaa ilaahayow maxaa u qoran looxal maxfuudka ugu qoran ma inuu shaqi yahay oo uu guuldarraysanayo oo dariiqa xun uu maraayo dabeetana meel daran uu ku dambaynaayo mise inuu liibaanayo oo dariiqa wanaagsan raacayo kadibna meel wanaagsan uu ku dambaynayo marka labada qoraal baa kala duwan qoraalka waxaa la idhaahdaa waa kitaabatu raxim qofku markuu soo dhalanaya la qoraa mid baa ka horraysayoo waa markii adduunkaba aan la abuurin baa la qoraa looxal maxfuudka ayaa lagu qoraya markaa qoraalkan la qorayo xilliga uurka hooyadii ku jiraa wuxuu la- waxaa la qorayaa uun wixii ku qornaa looxal maxfuudka ayaa la soo naqilaya halkee baa la qoray laga qorayaa culamada qaar waxay leeyihiin fooddaa lagaga qorayaa fooddaa lagaga qorayaa laakiin waa qowl qariiba oo culimada badankoodu ay diideen waxay le- waxaa loo qoraya saxiifa waraaq ayuu ku qoraya malagu waraaqdaasna agtiisay taallaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala isaga u dhiibay taasaa saxa shaqiyun am saciid fama risqu arsaaq muxuu quudanaya inta uu nool yahay muxuu isticmaalaya cunno iyo cabitaan markaasaa idina la qoraya maxaa meesha laga qaadanaya kol haddii arsaaqdaadu qoran tahay horta taa hore shaqi iyo saciid saxaabada ridwanullahi calayhim waxay yidhaahdeen xadiis kale markay maqleen waa la sii qorayaa kii guuldarraystay iyo ka guulaysanaya oo yaa rasuul allah maanu camalkaba iska daynaya cibaadada qoldaan sii qoranahay maxaanu soo kordhinaynaa ma kol baanu bedeli karaynaa wixii noo qornaa waa qadee dad badan isweydiiyaan gaar ahaan kuwa ilaahay caasiyey markaad waaniso muxuu ka odhanaya wixii alla qoran waa dhacaya haddaad wax walba igu akhrido oo aan qoranahay nooca khalaas haddii aad maxaan ku dhahda waa de way qoran tahay khalaas maxaynu ka daalaynaa qofkaa laba siyaabood mid waa mid caqliya midna waa jawaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaabta rasuulkuna caqliga kama soo horjeedee waabay ka sii qiimo badantay jawaabta caqligii waxa weeyaan markay arsaaqo taagan tahay iyo awlaad ma intuu meel fadhiistuu yidhaahdaa wixii arsaaq laygu talagalay way soo gaari iyo wixii awlaad ilaahay ugu talagala waan dhali doonaa anigoo halkaa iska fadhiyo oo aan oorina guursanin hawshaana u dhaqaaqin waan iska dhali doonaa miyuu yidhaahdaa maya markuu beer falanayo miyuu yidhaahdaa anigoo iska hurda oo aan beerna tegin meelna qodin waa iska soo bixi doontaa miyuu yidhahdaa ma odhanayo marka markay adduunyo taagan tahay dhexduu xidhanaya wuu tafaxaydanaya wuu dadaalaya markay aakhiriya camalkeed noqotana wixii ilaahay qoray baa dhacaya buu odhanaya marka waa in la yidhaahdaa si uu ka wada yeel oo labadaba u tafaxaydo ama labadaba ka wada seexo ha laakiin midna waan u tafaxaydanaya midna waxaan isku halaynaya wixii qornaa waa qadiyad aan caqliga gelayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaabtu asxaabta siiyeenaa waa mid la mid ah wuxuu ku yidhi icmaluu idinku camalka sameeyo oo cibaadaysto dadaala fakullun qof walbaaba muyasarun waxa loo hawl yareeyey lima khuliqa lahu wixii loo abuuray wixii kuu qornaa unbaa lagu hawl yaraynaya ka wanaaggu u qornaa cibaadadaasunbaa u macaanaanaysa oo u hawl yaraanaysa safulawalkaa laga helaya soonkaa u sahlanaanaya halkaasu aanu marnaba kala hadhay kii kalena buur baa lagaga soo dhigaya markaasuu inuu salaad tukado keliya ay kaga adkaanaysaa in la idhahdo buurtaa dhabarka kusoo qaat midna waa lagu adkaynaya mid oo waxaa loo sahlaya ka kalena xumaantii ayaa loo fudaydinaya kan kalena xumaantaa laga soo xidhayaayo wanaaggaa loo jilcinaya sidaa ayay kale yihiin markaa qofku ma kuma cudur daaran karo waxa qoran waxa kaloo lagu yidhaha tu saddexaada adigu miyaad ogta waxa kuu qoran miyaad soo daracat bilow saciidba kuu qoran yi war meesha ka kac bilow wanaagba kuu qoran yi maxaa adiga ta cunug siiyey maa tidhahda ta wanaagsan baaba ii qoran oo aad boodid marka inahaasaa lagu odhan karaa fama risqu arsaaqduna waa intee markaasaa loo sheegaya wuu qoraya iyadana waxaa laga faa'iidayaa qofku inta arsaaq ilaahay ugu talagalay inuu kolleyba laasanayo inuu dhammaysanayo oo aan waxba ka tegayn orod badanoo dadaashaanama soo badinaayo gaabisaad gaabisaana waxa weeyaan ma yaraynayo dariiqyo badan ku raadisaana wax ma soo kordhinayaan si caadiya u shaqayso ilaahayna kaga bad xaaraantana iska ilaali intaadiina ina ka qadimaysid adoo marka ugu dambeeya dhammaystirta mooyaane mana geeriyoon doontid ogow Ha. waa kii rasuulkullahi calayhi salaatu wasalaam innahu lan, lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha dadoo waxay ogaataan qofna dhiman maayo ilaa waarsaaqdiisa dhammaysto Ha. in yarna ka tegi maysid marka innagu inaga dhinacna qofna tarantiisa lama godgalo tarantoo keliya maaha taranta iyo wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo midna kama godgale waa uu qaataa wixiisa u dhammaystaa fama alajal ajalna intuu yeelanaya maxaa ajala goormuu geeriyoonay ka dhammaanaysaa ajashiina wuu qoraya iyadana waxa laga faa'iidaa qofku markuu saa u ogaado in loo qoray isagoo uurka hooyadii ku jira wuxuu faa'iidayaa inaanu warwarin oona odhan qofkaa xoog badan ayaa nafta kaa dhammaynaya iyadoon ti aan la gaadhin marnaba odhan kari maayo ma baqayo waayo wuxuu og yahay in ilaahay sii qoray oo inta waxu harsan yihiin haddii qumbulo darriyo lagu dhufto aanu dhimanayn inta waxu dhiman yihiin maalinta ay ka dhammaatana iyadoona haddii la doono cidba saa ku eegin ama xataa aana turturoonba oo aad feerka jiibtay kaa dhacaysa markaa qofka muuminkii waa geesi wuxuu og yahay wixiisu inay meel ku qoran yihiin wax walba hala sameeyo adduunka o dhan ay soo kaxaysto saa ogeed ba cali bn abi daalib wuxuu odhan jiray ayu yowmaya min almowti afir yowma qudir am yowma laa qudir yowma qudira laa arhabu wa min almowti laa yunti lxadar ayuu odhan jiray ayu yowmaya laba maalmood min almowti afir keebaan geeri ka carraa laba maalmood yowma qudir am yowma laa qudir maalinta lay go'aamiyey ee lay xukumay iyo maalintaan lay xukumin keebaan baqaa maalinta aan lay xukumin dee maxaan ka baqi waxba layma xukumin mama dhimanaye wa min almowti laa yunji lxadar maalinta lay qorayna digniin iyo kab- iyo iyo is-ilaalin iyo taxadir iga badbaadin maayo marka waxaad soo qaadanaysaa uun hadday maalintaydii tahayna kolle waan soconaya ama aan idla jooga ama aan joogin ama aan jihaada ama yaan jihaadin ama aan safra ama yaan safrin maalintaana dhimanayna wax kastoo la sameeya ma dhimanaayo marka qofku waa iska uu kalsooni buu helaya fama laajal fayuktabu intaaba waxaa lagu qorayaa fii badni ummihi caloosha hooyadii ayaa lagu qoraya can jaabir bni cabdillaahi wa abi saciid sallayha waxay ku tukadeen fi safiinati doonta qaa'imayn iyagoo taagan wa qaala alxasan waxa uu yidhi tusallii waxaad ku tukanaysaa doonnida qaa'iman adoo taagan maa lam tashuqa haddii aanad dhibayn asxaabaka asxaabtaada taduuru macaha waanad la wareegaysaa wa ilaa haddaad dhibaysana faqaacidan fadhi ku tuko can anas bn malikin qaala waxau ihi kunaa waxaanu ahayn nusallii qaar la tukadaa maca nabiyi nebiga sala allahu caleyh wasalam oo fayadacu wuu dhigi jiray axadunaa midkayo darafa thawbi marada caaradeeda ayuu dhigi jiray min shiddati alxarri kulayl awgii buu u dhigi jiray fii makaani sujuudi goobta uu ku sujuudayo ayuu ayuu dhigan jiray marada ee labada xadiisba waa laba xadiis oo salaada ka warramaya xadiiska hore jaabir ibni cabdillaahi iyo abi saciid alkhudri baa laga soo warinaya waa xa- waa xadiis qawliya waa xadiis ficliya qawli maaha waa ficil waxaa laga soo warinaya labadaas saxaabi abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu alansaari iyo jaabir ibn cabdillahi alansaariyeyn waxay ku tukadeen dooni dusheed iyagoo taagan marka qofku markuu doonida raaco ama sixiimadda yaruu raaco muxuu yeelayaa salaadii eh, faralka aydna ay soo gasho iyada mid layskuma hayo salaada sunnaha ah in layska tukanayo fadhi iyo sara joog kolba kii aad doonto inaad ku tukanayso layskuma hayo kolba kii naftaada u raaxo badan baad ku tukanaysaa laakiin waxaa la- halkan eh, xadiisku tilmaamaya salaada waajibka ee s- faralkaa maxaa laga yeelayaa markaad doonida yar saarantay waxay culimmadu u badan yihiin qofku kolba siduu awoodo haddii doonidu ay baddu aada u ciyaarayso oo aanu taagnaan karayn oo kolleyba uu dhacayo fadhigaasuu ku tukanaya haddii dadku ay cidhiidhi yihiin oo istaaggaasi dadka dhibayana fadhigu iskaga tukanaya labada xaaladood haddii aan labada xaaladood jirin oo baddu caadi tahay oo aan doontu aada u ciyaarayn waad sara joog baad ku tukanaysaa haddii dadku ay faalal yihiinna sara joog baad ku tukanaysaa waa labada xaalo saasaa lagu soo ururiyaa sidaa ogeed jaabir iyo abi saciid sara joog bay ku tukadeen waxaa lagu macneeyaa in xilligaa baddu iska deganayd oo aanay aad u ciyaarin doonidu jaanisna ay haysteenoo meelay ku sujuudaan oo jilbii dhigaan oo madaxii dhigaan ay helayeen waxaa inoo sii caddaynaya ee, asarka laga soo warinayo abi ee, xasan albasri xasan ibn abilxasan albasri waa sheekhii caanka ahaa ee reer basra ee taabiciinta ragga ugu waaweyn ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyahay sara joog ku tuko haddii aanad dhibaynin dadka kula rafiiqa ah ee doonta kula saaran taduuru macaha waad la wareegaysaa waad la wareegaysa maxaa looga jeedaa qaabkii loo tukanaya wanagaa tilmaanay sara joog baa lagu tukanayaa markay doonidu faalal tahay baduna ay degantahay oo aad waanay u ciyaarayn marka aanay faalal ahayn baduna kacsan tahay wuu iska fadhiisanaya qofku fadhi buu ku tukanaya maxaa laga yeelaya qiblada qiblada qaabilkeedii maxaa laga yeelaya doonidu waa ordaysaayo waxaa laga yaabaa haddaad qaabisho xataa inay dhinac kale u jeesato iminka waaba la jiheeyaayo dee waxay leeyihin ijiin oo iminka waxa weye directionka waa loo saxaya jihaada waa la sixi karaa berigaa hore laakiin dabaysha iska kaa wadatay dhanba kolba dhan bay ku jeedinaysaa xagga ji- qiblada maxaa laga yeelaya qiblada culamaa ulislaam waxay u badan yihiin inaad marka hore qiblada u xidhanayso qibladaad u xidhanaysaa marka hore eed xidhanaysa salaada qibladaad u jeedaa waad xidhanaysaa intii aad qibladaa ku tukan karto waad tukanaysaa hadhow haddii doonida janjeersato ama ay iyadu leexato waxa weeyaan dhinaca aad u jeesato aad u jeesanaysaa sidaa uu leeyahay xasan albasri taduuru macaha dhanka aad u wareegto ayaad ula wareegaysaa waayo wixii aad awoodi kartaa waa intaasu laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha intaasaad awoodaysaa arrinkaa waxaa ku naadira imaamu shaafici oo isagu ku leh haddii qiblada in yar baad uga jeesato salaaddii waa lagu soo celinaya oo goormaa lagu soo celinaya bilow saddex maalmood ba ku jira bilow wiig ku jira iyo bil bilow badda ku jira goormaa lagu soo celinaya ma bil dhan salaadeed baa la soo celin karaa qowlkan waa lagaga eh, xoog badan yahay marka ugu horreysan baa loo xidhanaya xagga qiblada kadibna sidaasaa lagu wadanaya hadday jeesato doonidii haddaan la jeesanba waa lala wareegaya dhankay ujeedo can jaabir bni cabdillahi wa abi saciid sallayaa waxay ku tukadeen fi safiinati doonida qaa'imayni iyagoo taagtaagan wa qaala alxasan albasri raxmat ullaahi tacaala calayh tusallii qaa'iman sarajoog baad ku tukanaysaa maa lam tashuqa haddii aanad dhibayn calaa asxaabika asxaabtaada dadka kula socda ee rafiiqaaga ee ollogaaga ah inaad dhibayn taduuru macaha waad la wareegaysaa wa ilaa haddaad la wareegi kari weydo oo aad sarajoog ku tukan kari weydo faqaacidan fadhigaa ku tuko xadiiska anas waxa uu leeyahay waanu tukan jirnay kunnaa waxaanu ahayn nusallii maca anabiy sala allahu caley wasalam nebiga xilligiisii baan la tukan jirnay oo fayadacu wuu dhigi jiray axadunaa midkayo darafa thawbi marada caaradeeda ayuu dhigayay min shiddati alxari kulaylka darnaantii awgeed fii makaani sujuud xilli baa dhacaysa meel kululaad ku tukanayso gaar ahaan meelaha xeebaha ah meel sibiraad ku tukanaysaa ama meel bacad oo qururuxa oo aad u kulul maxaad yeelaysaa haddaad foodii dhigto waad kala soo boodaysaa oo adkaartii ma akhriyi kartid haddaad tidhaa ku hayna waxa weeye waa ku muurmuuraysaa maxaad yeelaysaa aad baa u kulushahay ilaahayna lama khiyaamin kara subxaana wa tacaalayo intoo taadsiiso kalama soo boodi kartid ee waxaa loogu talagalay inaad ku xasisho dhamacna laguma xasili karo meel kulul laguma xasili karayo maxaa la yeelayaa ee saxaabadu ridwaan ullahi tacaala calayhim madiinay joogeen madiine waa jasiirat alcarab jasiirat alcarabna aad bay u kulushahay kuleelkeedu dhowr iyo afartan iyo konton yax buu gaadhaa marna konton kama waa dhaafaa marka waxay leeyihiin xilliyada masaajidkana qaybaan dadnayn baa jirto oon hadhaysnayn waxaanu samayn jirnay marada ayaanu saari jirnay dhulka deetna maradaan ku sujuudaynaayo iyadaa naga xigaysa oo naga ilaalinaysa ee, ee, een, kuleylka culammadu waa ka hadleen dhammaantood waxay isku raaceen in qofku mara dhigan karo mara inuu dhiganayo maradaasi markaa miduu xidhan yahay iyo mid ka baxsan bay isku qabteen ma mid ka baxsan baa oo sida cumaamadoo kale u dhiganayo mise tiisa unbu intuu soo jiido darafkeedu ku sujuudi karaa hadhow markuu kacana way raacaysaa markuu sujuudayana wuu soo jiidaya wuu dhigaya imaamu shaafici raxmatullahi tacala caleyh isagu wuxuu leeyahay waa in haddii uu xataa faraqaaga yahay waa inuu faraq dheer yahay oo aad soo jidi karto yaanu gaabnaanin waayo hadduu gaabnaado waxay keenaysaa buu leeyahay waad isku ururaysaa oo dib baad isku ururaysaa in qofka isku ururo oo bogayo uu isa saaro bawdada sujuudda waa ka mamnuuc bogayo bawdada inaad isa saarto waa ka mamnuuc marka wuxuu leeyahay si aana taa isugu soo ururin waa inay wax dheer tahayoo kaa durugsan waana sax hadduu helayo weeyaan haddaanu helayna baahidaa keenaysa inuu saa yeelo wuu samaynaya oo wuu iska dhiganaya wuu ku sujuudaya kadibna hadduu iska rushayn karna wuu rushaynaya qaab alla qaabku samaynayo culimmadu waxay kale wa- ay- ay- ay ruqseeyaan haddaad waraaqo dhigan karto ama aad dhigan karto shay aan isagu kululayn waad dhiganaysaa isagana wixii alle waxaad heli karto can anas bn malikin qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn waxaa kaloo lamida qabowga haddii meel qabow qabow lagu tukanayo waa la xukun wixii ku dhibaamo waa la mid kulaylkuna wuu ku dhibaya qabowguna isna wuu ku dhibaya kunaa waxaana nusallii qaar la tukada maca nabiy sala allahu alay wasalam oo fa yadacu wuu dhigi jiray axadunaa midkayo darafa thawbi marada ca- caaradeeda iyo dacalkeeda min shiddati alxari kulayl daran awgii ayaa waxaan dhigi jirnay fii makaani sujuudi meeshaa lagu sujuudayo ayaanu dhigin jirnay can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa ra'a arkay nukhaamatan candhuuf sida uu karahaysanayo wa shiddatahu calayhi iyo siday ugu daran tahay wa qaala wuxuu yihi sala allahu alay wasalam ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu kaco yusallii isagoo tukanaya fa inamaa yunaaji wuxuu la faqayaa rabbahu rabbigii aw amase rabbuhu rabbigii baynahu wa bayna alqibla rabbigiibaa isaga iyo qiblada u kala dhexeeye falaa yabsuqanna yuu ku tufin fii qiblatihi xaggaa qiblada yuu ku tufin walaakin can yasaarihi bidixda ha ku tufo aw taxta qadamihi ama cagtiisa hoosteeda ha ku tufo uma deetana akhada wuxuu qabtay darafa ridaa'ihi ridaagiisa iyo goyiisa caaradiisa ayuu qabtay fabasaqa fiihi waa uu ku tufay waradda bacdahu calaa bacdin deetana saas isugu laabay waradda bacdahu calaa bacdin waa uu isku celiyey wa qaala wuxuu ihi aw yacmalu haakada ama sidaa ha yeelo Een, can anas radia allahu tacala canhu waxaa laga soo warinayaa xadiis ku saabsan tahaarat almasaajid masaajidda iyo tahaaradooda Een, masjidka in la daahiriyaa la isfaray oo la ilaaliyo waa buqcadda ugu fa- sharafta badan buqcadaha adduunka in la nadiifiyo oo la xaadho oo la udgoynaysiiyo ayaa la isfaray qofka xaadhayana ajar badan buu leeyahy wax yaroo dhibaato ah wasakha oo masaajidka laga leexiyaana waa ajarada ugu waaweyn ee rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa lay tusay ujuurta ummadayda ajaradoodaa lay tusay deeta waxaan la yaabayba wax yar oo adiyada oo xun oo la dhibaataysto oo masaajka laga qaado weynaanteedii baan la yaabay bu rasuulku yhi alayhi salaatu wasalaam ajar walba markii la tusay shay yar saxar yar wama- warqad yar wax yar oo masaajid ka tuurto qiimuhu leeyay ayaan la tacajabay hadday sidaa tahay candhuufta iyo xaakadoo ka sii daran labadaba sharciga islaamku aad buu u diidan yahay in lagu tufo masaajidka qibladiisa iyo guud ahaan masaajidkaba allaahuma ilaa masaajidada ciidda haddaan marka laga yimaado waayo masaajidada ciidda sidii xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yidhi albasqu xadiis macnihiisu yahay in lagu tufo masaajidka candhuuf waa dembi wa kafaaratuhu dafnuhu ah, wa kafaaratuhaa dafnuha kafaaradeeda iyo in lagaa dambi dhaa- lagu dembi dhaafaana waa inaan aasto Ah, marka waa ciid iyaguyo aasidaa la aastay baa masaajidka ku nadiifoobaya laakiin masaajidkeenna noocana sinaba hadday dhulka tahay hadday qiblada tahay hadday gidaaradiisa tahay dhammaan waxa weeyaan waa dembi waayo isagu noocii maaha ciidda ahaa ee la aasi karayey ama la hagaajin karayey midna maaha maxaa la yeelaya marka wala rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu uga madoobaaday wuu ka xanaaqay aad buu uga xumaaday in saa la yeelo saxaabaduna way arkeen marka wuu la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ra'a wuxuu arkay nukhaamatan xaako fi lqiblati qiblada ku yaa- taalla masaajidka faxakaa biyadihi wuu xoqay marka ma mixraabka mise maaha culimadu waxay leeyihin intaa wajhadoo dhan ayaa qiblada la yidhaahdaa wa ru'ya minhu waxa lagu arkay karaahiyatun inuu aad u karaahiysanayo aw ru'ya ama waxa la arkay karaahiyatahu lidalika siduu u necbaysanayo wa shiddatahu calayhi iyo siday ugu daran tahay wa qaala waxa uu yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama marka uu istaago yusallii isagoo tukanaya fa inamaa yunaaji rabbahu rabbigii buu la faqaya ilaahay buu la xanshaqaya subxaana wa tacaala ilaahay buu hortaaganyey ilaahay buu ammaanaya oo wuxuu u baahan yahay hor dhiganaya alle subxaana wa tacaala buu qaabilaya haddii aad qof mas-uula ama muhiima qaabilaysana waad ixtiraami layd inaad hortiisa cadhub ku tufto ama aad xaakaysataba ama aad siinsato intaba waad ka- waad waad sharfi lahayd haddii ay intaasi ka- aad aad samaysana waad ka cudurdaaran lahayd marka markaad ilaahay la xusayso eed ilaahay la faqayso marnaba saa ha yeelin xadiisku waxaa kaloo ku daray raawiga ayaa shakiyeye ee, aw rabbuhu bayna wa bayna alqibla rabbigiibaa isagii qiblada u dhexeeye yuu sidaa yeeli oo sidee alla subxaana wa tacaala adigii qiblada kuugu dhexeeya waa xadiis nabowiya rasuulku sida uu sheegay sala allahu caleyh wasalam ee ilaahay uu ka sheego ayuunbaa loo qaataa waayo innaga iyo rasuulka yaa ilaahay u aqoon badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa u aqoon badan qaabkaa uu yidhaa la odhanaya laakiin marnaba ma noqonayso si innagu aynu fahmayno oo markuu qof adiga qiblada idinkala dhex maro dee si la- la muuqdat- muuqata ayuu idinkala dhex maraya laakiin qaabka ilaahay idinku kala dhexeeya waa qaab isaga u gaara oo inagu kayfiyaddeeda aynaa fahmayn isagay u gaar tahay sida daatadiisaba isagoo u gaar tahay ayaa qaabkaasina isaga u gaariyay een ilaahayna qofka muuminka ah ee tukanaya wuu la faqaya wuu jawaabaya inta aanu dhinac kale eegin ama aan maskaxdiisu maqnaanin marka uu dhinac kale eego oo dhan kala daymoodo ama maskaxdiisu tagto markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ka jeestaa walciyaadu billah markaasaa welibana sidii rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam faatixada markuu aayad akhriyaba ilaahayna waa u jawaabaya qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi salaada ilaahay waxa uu leeyahay anigii addoonkayga ayaa qaybsannay marka uu dhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamidanii cabdi addoonkaygii baa imahadiyey alraxmaani alraxiim asnaa calaya cabdi addoonkaygii baa ay ammaanay maaliki yowmi ddiin majadanii cabdi addoonkaygii baa sharafiisii siyaadiyey intaa markuu yidhaahdo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ayuu yidhahdaa hada baynii wa bayna cabdi walicabdi ma sa'al tan aayaddaasi way noo dhaxaysaayo waa ballan noo dhaxeeya aniga iyo addoonkayga waayo aayadda qaabka u taalla waa ballan iyaaka adaanu nacbudu ka caabudaynaa ilaahayow wa iyaaka aduun baanu nastaciinu gargaarna ku weydiisanayna waa ballan la kala qaatay haddii aan cibaadaysanayo aduun baan ku cibaadaysanayaa cid kale waxba ka siin maayo maalintaan gargaar iyo kaalmo iyo waxtar u baahdana aduun baan ku weydiisanaya sidaa awgeed ballankaa ilaahay lala galay ilaahay wuxuu leeyahy waa wax noo dhexeeyo ballana addoonkaygu hadduu fuliyana wuxuu weydiisaa siinaya markaasa waxaad bilaabmaya markaa dalabaadkii addoonka wuxuu dalbanayey baahiyiisii ihdina siraata almustaqiim ilaahay dariiqa toosan nagu hanuuni waa dalabka koowaad dariiqii baad markaa calaamadinaysaa astaynaysaa sheegaysaa qeexaysaa ood leedahay siraata kaa rabaa dariiq oo dhan maahee siraata aladiina ancamta calayhim dariiqii lagu barhaaray ee lagu guulaystay ee janno lagu gaadhay ee dadkii waxnaa mareen nebiyada iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo dadkii qiimaa lahaa kaasaa rabaa labana iga ilaali ilaahayow hayr almaqduubi calayhim wala daaliin qoladii loo cadhooday dariiqooda kaa iga dhow wala daaliin kuwa lumena iga ilaali labadaa jambi midnaba labada dariiq midna uma dhacaye ilaahayow kaa dhaxay igu hay ee i gaadhsiinaya jannada i gaadhsiinaya waafaqa noocaasa wadahadalka noocaasa u dhexeeya ilaahay iyo addoonka kol hadday caynkaa tahay oo allahaagii weynaa subxaanahu wa tacaala aad hor taagan tahay ixtiraam samee falaa yabsuqanna midkiin yuu ku tufin fii qiblati qibladiisa qibladayuu ku tufin waa ta ugu daran iyadu waa dembi weyn haddaa muxuu yeelayaa haddii xaaka ay timaado waa shayga aan wanaagsanayne inuu ka takhallusaana waa muhiim siduu uga takhallusaya can yasaari bidixdaa uga takhallusa waa masaajidkii ciidda ahaa dhinaca bidix buu ku tufaya deeto uu haasaya dhinaca bidix midigtana malaa'igtii baa joogta sidaa awgeed bidixda haw tufaa la yidhi oo ha aaso waa markuu ciid yahay aw taxta qadamihi ama dee waa ciide intuu cagta qaadaha ku tufo deetana cagtaa ku aaso waa xalka koowaadkaas xalkaasi kama suurtagelaya masaajidada nidaamsan ee la goglay ee la habeeye la qurxiyey ma suurtagelaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xal kale oo xilligan mus- mu- mu- ee, suurtagala ayuuna siiyey waa waxyaalaha tilmaamaya shareecadeennu inay aad u ileer tahay oo xaaladaha ay darsayso xaaladaha waxaa iman doona rasuulku xal kaluu sameeyey wuxuu sameeyey maradiisa go-iisii buu soo qabtay deetana saa u kala bixiyey ayuu ku tufay deeta wuu isku laabay markuu isku laabay ayuu yidhi saana ha sameeyo waayo maradaadani waa shay adugu aad leeday wax ummadda ka dhexeeya maaha haddaad meel wasakhaynayso taada wasakheen maca daalika taada maydhideedu way sahlantay waa shay yar oo la qaadayo la maydhayo dabeetana la gallajinayo masaajidka laakiin cideeyey intay maydho ay dabeetana maroojiso ma warayso ma dhici karto wax dhacaya maaha sidaa ogeed shaygaagan aad qaadi karto ayaa isaga aad ku- kaga takhallusaysaa wixii dhibaato ah uma deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhada wuxuu qabtay darafa ridaa'ihi go'iisa dacalkiisa ayuu qabtay fabasaka fiihi waa uu ku tufay waradda bacdahu calaa bacdin saasuu isugu celiyey waradda wuxuu u celiyey bacdahu ay bacda aridaa'i calaa bacdin barkii kale ku celiyey oo dhinacba dhinac buu saaray deetana waa isku tirtiray aw yacmalu haakada ama sidaa ha yeelo ayuu yidhi masaajkana saa haw dhowro can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam yuxibu mid jecel atayaamuna midigaysiga mastadaaca in alle intuu awoodayo fii sha'nihi kulli umuurihiis oo dhan wuu midigaysan jiray fii tahuurihi tahaara qaadashadiisa wa tarajulihi feedhashadiisa wa tanaculihi kabagashigiisa iyo ilashadiisa uu ilanayo intaba waxa weeyaan midigta ayuu ka ilaali ayuu ayuu ku bilaabi jiray Een, sida aynu xalayta tilmaamaynay midigta iyo bidixdu hawlay kale leeyihiin hawlahay kale leeyihiin ayay ku kala qiimo bateen labadu waa jirkaagii qiimaha diyada iyo magta isma dheera waa isku xukun xagga laakiin xaggan kale ay ku kala qiimo badan yihiin midba shaquu leeyihi sidaa ogey rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa ay caaisha ka warramayso waxay leedahay kaana yuxibu waxa uu jeclaa atayaamuna midigaysiga ma stadaaca in alle intuu awoodayo fii shanihi kulli umuurihiis oo dhan fii dahuurihi markuu dahaaro qaadanayo arrimihiis oo dhan markay leedahay waxay uga jeedaa arrimaha wanaagsan arrimaha xagga wacana waayo de marka suuliga la gelayaba miigta laguma gelaya bidixda lagu gelaya waxa weeyaan ee, marka shayga la yska bixinayo miigta la bixin maayo bidixdaa la bixiya haddii uu kala baxayo sida surwaalkao kale iyo shaarkao kale iyo haddii laakiin mar uu wada baxayo sida khamiiskao kale isagoo waxa weeya marba la wasaaraya umuuraha wanaagsan oo dhan midigta lagaga bilaabaya fii dahuurihi markuu dahaaro qaadanayo oo weysada waata midigta laga bilaabo ee maydhiga maydhiga sunnaha ah sunnuhu waxa weeyaan inaad dhinaca midig biyaha ku hor shubto haddana dhinacii bidix aad ku xigsiiso xadho markay biyo wada gaadhaanna aad si caadiya u wada maydhato waa bilowga hore un wa tarajulihi feedhashadiisa markuu feedhanayo waa inuu midigta ka bilaabo dhinaca midig oo isbaraa waayo ummaddeenu waa ummat alyamiin waa ummaddii midigta si aad u noqoto ummat alyamiinna waa inaad midigta umuuraha ka isticmaashaa waayo ummatlyamiin iyo ummatu shimaal baa kala jira kuwa qiyaamaha midigta looga dhiibayaa waa ummadda islaamka ah midigtaana laga rabaa inay ku dhaqmaan qolooyinka gaaladuna dee bidix baa looga dhiibayaayo adduunyadana bidixdaa saad arkaysaa markuu cabayo bidix buu ku cabaya markuu cunayo bidix buu ku cunayaa waana dariiqa shaydaan waa dariiqadii shaydaanka innaga qaarkeenna way raadeeyeen wuxuu ku odhanayaa sharaabka bidixdaa lagu cabaa markaad weydiisana wuxuu ku leeyahay dee koobkaa wasakhoobaya ee bakeeriga ayaa wasakhoobaya kollayba bakeeriga masaasaa lagu daynaya waxaan lagu shubay waa laga maydhaya soodiyan bilaadhadii kaleba bilaadh kumaanu wasakhaysnayn waxa weeya shaydaanyuu kuu sheekaynin qofku wuxuu samaynayaa gacantaa midig ayuu cabitaan iyo cunitaanba ku isticmaalaya wuu ku taageeran karaa markuu gaawo weyn yahay shay weyn laba gacmooduu ka qabsanaya laakiin markuu shay yar yahay waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad garan kartaan ninkii munaafaqa ahaa ee rasuulku yihi war bidca ku cun midigta ku cun cafwan isagoo bidca ku cunaya wuxuu ku yihi laa astadiic midigta ma awoodo la stadacta ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ha awoodin habaa mabuu awoodin midigtii way qalashay midigtii baan ayaa qalashay dib baa umu qaaday markaa cunitaanka iyo cabitaanka iyo feesh- ee feedhashaduu feedhanayo xataa markuu xiiranayo waa in raislaa loo sheega rasuulku calayhi salaatu wasalaam xajkiisii markuu xiiranayay ninkii xiirayay midigtuu u dhiibay dhinaca midig buu yihi ku bilow dhinacii midig buu ku bilaabay dabeetana dhinacii kale ku xigsiiyey wa tanaculihi kabaha markuu ilanayana midigtuu ilanaya dabeetana haddana takale ku xigsiinaya u xidhanaya wahaakada wax kastoo wanaagsan guriga markuu gelayo masaajka markuu gelayo meelaha wanaagsan midigtuu la horgelaya dariiqa xataa waxaa shareecadeennu tidhi midigta ayaa fadli badan inaad ka raacdo markaad lugaynaysana midigtaa ka raac inagu waxaan ku wacan nahay xataa baabuurta sistamkeennu waa kii wanaagsanaa gaadhigu tamidig buu raacaya marka uu xaggaa u socdo marka kale u soo noqonayana tamidig buu raacaya laakiin systemkii lalahaa ingiriis baa lahaayoo horaynu u lahaan jirnay waa guraac waa waa shimaal markuu xagga maraya tanu maraya hadhow markuu soo noqonayana taasuu ka soo noqonaya waxa weeyaan waa guraac waa qaar waa qaab qaloocan qaabkaasina ma wanaagsana kaana nebiyu nebigu wuxu sala allahu calay wasalam yuxibu mid jecel atayaamuna midigaysiga mastadaaca intuu awoodo fii shanihi kulli umuurihiisa oo dhan fii dahuurihi markuu dahaaro qaadanayo wa tarajulihi markuu feedhanaayo wa tanaculihi iyo marka uu kabaaxa xidhanayaba can kacb ibni malik alansaari kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu rasuulku ahaa idaa qadima markuu ka yimaado min safarin safar badaa wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masjidka oo fasallaa fiihi waa uu ku tukan jiray kacb ibni malik alansaari radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyihi wuxuu ka warramayaa xadiiskii dheeraa ee isaga lagu imtixaamay markuu ka hadhay dagaalkii beder rasuulku wuxuu ahaa idaa qadima min safar markuu safar ka yimaado badaa bilmasjid masaajidku ku bilaabi jiray oo fasallaa fiihi waa waxyaala sunno ah oo wanaagsan oo rasuulka lagaga daynay calayhi salaatu wasalaam dayashada lagaga daynayaana waxay tilmaamaysaa maxabada iyo kalgacalka rasuulka aad jeceshay inaad tiraa siduu jeclaa sida oo aad yeesho waxay tilmaamaysaa kalgacal fara badan ood u hayso asalkaba markuu safrayo khamiis ayuu jeclaan jiray inuu safro markuu soo gelayana barqa ayuu soo geli jiray xilli dadku wada ogyihin deetana laba guri ka ilaahay buu ku horrayn jiray kiise intaanu ku horraynin kaa ilaahay buu ka horraynayaa laba ragcadood buu ka tukan jiray waxoogaybu iska fadhihi jiray marka warka la gaadhsiiye ee guryahe la hagaajiye ee la habeeyana ayuu tegi jiray markaa sala allahu aleyh waali wasalam marka waxaa ku jira faa'iidooyin badan kow masaajka camirnaantiisa waa ku jirta oo kii soo galay muslimiintii uu ka maqnaa buu bariidinaya masaajka laftiisa ayuu bariidinaya halkaasuu ku yar nasanaya waayo wuxuu ka nasanayaa kulaylkii safarka lianna safara qidcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaab ka mid a qofku markuu safro somalhaad buu qaadaya uu kullaanaya oo gubanaya halkaasuu ku naxariistaas ku qaboobaya reerihii baa warkii helaya guryihii baa la habaynaya hadhow tegaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam qaala waxa uu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii waa u ducaysaa calaa axadikum midkiin bay u ducaysaa tusallii waa asalaad allugawiya waa salaada xagga luqadda carbeed ma aha salaaddii xagga sharciga ha odhanin tusallii way ku tukadaan tusallii way u duceeyaan calaa axadikum midkiin maadaama inta uu daa'imuu joogo fii musallaahu meeshuu ku tukanayay tanaa tii sharciga ahayd alladii sallaa fiihi ku tukaday maa lam yuxdis intaanu weyse jabin taquulu waxay odhanaysaa allaahuma kfir lahu malaa'igtu waxay odhanayaan ilaahay ou dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilahay u naxariis waa qadiyad aad u qaaliya waa qadiyad aad iyo aad u muhiima oo bishaare ah qof kastoo tukaday oo goobtuu ku tukaday fadhiya malaa'igta eebbe ayaa u ducaynaysa oo ilaahay bay uga baryayaan dembi dhaaf iyo naxariis waa shay aad u qaaliya ilaa goorma saacad laba saacadood xad ma leh aday kugu xidhantay waysadaadu intay baaqi tahay iyagu ma daalayaan ducada malaa'igtana waa naqaanaayoo waa mustajaaba marka waa qadiyad muhiima dadkan laga yaabo markay tukadaan bayna dhaqaaqaan ee ri ka siinaya markay tukadaan qofkaan baylah lahayn waxay ku habboon tahay muddo yarna allaha ka yelo inuu yar fadhiyo intaa wardiyayo malaa'igta allana waa ku ducaynaysa ducadoodana waa la aqbalaya naxariis iyo dembi dhaaf maxaa ka weeye waxaad iyo aad u qaaliya marka malaa'igta ilaahay ayaa ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala uu ku ilhaamiyey inayna duceeyaan marka intayna halkaa fadhida iyo inta muslimiinta fadhidaa waa ducadaas waa soconaysa laakiin culimadu waxay isweydiiyaan ma goobtaad ku tukatay lafteeda mise waa masaajkii aad ku tukatay culimada qaar way isku adkeeyaan waxay waa barti aad ku tukatay haddaad sentimitr xaggaa uga dhaqaaqdo khalaas laakiin diinta ilaahay waa waasic imaam ibnu cabdilbar caleyh raxmat ullah cabdillahi ibnu yuusuf sheekha caanka ah ee kutubta waaweyn leh ayaa wuxuu leeyahay maaha waa masaajidkaad ku tukatay uun koonaha doonto tag taasaana qiimo badan waa sheekh caana sheekha tamhiidka iyo sidkaarka kutubta waaweyn leh ee maalikiga ah can abi hurayrata qaala waxa uu leeyahay wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu sallaa bina waxaana tukiyey rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ixdaa salaatay alcashiyi mid ka mida salaadaha gelinka dambe ixdaa mid ka mida salaatay alcashiyi qaala wuxu uhi ibnu siriin wa maxamed ibnu siriine wasamaaha abu hurayra abu hurayra waa i magacaabee walaakin nasiitu ana anigaa ilaabay qaala wuxu uhi fasallaa bina wuuna tukiyey ragcatayn laba ragcadood uma dabeetana rasuulku sala allahu aley wasalam sallama waa salaam nafsaday faqaama wuxuu u kacay ilaa khashabatin tiir macruudatin goglan tiir saa u yaalla dhulka ayuu tegey fatakaa caley waa ku tiirsaday kaanahu waxaabad moodaa qadbaanu inuu cadhaysanyi wawadaca yadahu lyubna cala alyusra gacantii midigna tii bidix buu saaray wa shabaka bayna asaabicihi farahana saasiisu geliyey tiirna waa ku tiirsaday wawadaca khadahu alayman calaa dahri kafi laysar ee dhabankiisa midigna kafkiisa calaa casha bidix ayuu saaray markaa way dareemeen qaabkaa uu rasuulku sameeyey ayay aad uga fajaceen wa kharajad waxaa baxay assurcaanu dadkii degdega badnaa qolo walba cidda u degdeg badane kuwii degdega badnaa ayaa min abwaabi masjid masaajidka albaabkiisa ka baxeen faqaaluu waxay idhahdeen anqusirat isalaatu salaaddii miyaa la gaabiyey wa fi lqowmi ragga waxaa ku jira abu bakar wa cumar asxaabtii ugu qiimaha badnayd baa fadhida fahaaba waxay ka haybadaysteen an yukallimaahu rasuulka inay la hadlaan sala allahu aley wasalam wa fi lqowmi ragga waxaa ku jira rajulu nin fii yadayhi duul gacmihiisa dherer ku jiro nin gacmo dhaadheer ayaa ku jira oo yuqaalu lahu la yidhaahdo dulyadayn dulyadayn baa la yidhahdaa qaala waxa uhi ya rasuula allah anasiita miyaadii lowday am qusirat isalaatu salaadda miyaa la gaabiyey mise adaa ilaabay qaala wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam lam ansa walam tuqsar manaan ilaabin lamana gaabin dhamaystir waan idin dhamaystiray faqaala haddana wuu soo celiyey rasuulku wuxuu yidhi akamaa yaquulu ma siduu leeyayba dulyadayn waa ninkan dulyadayn la yidhaahdaa sidan uu sheegayaa ma rasmi ba faqaaluu nacam haa ya rasuula allah fataqadama hore ayuu u socday wa sallaa wuu tukaday maa taraka intuu ka tegey uma deetana sallama woo salaamo naqsaday uma markuu salaamo naqsaday kadibna kabara haddana wuu takbiirtay wa sajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuuddiisii horeo kale aw awal ama mid ka dheer uma deetana rafaca wuxuu qaaday ra'sahu madaxiisa wa kabara wuu kibaartay uma deetana kabara wuu takbiirtay wa sajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuuddii horeo kale aw awal uma deetana rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor yeelay wa kabara waa takbiirtay farubamaa sa'aluuhu inay weydiiyeen baa laga yaabaa uma sallama oo miyuu haddana salaam naqsay markii dambe fayaquulu wuxu uhi nubitu waxaa lee warramay ana cimraan bni xusayn qaala waxa uu yidhi uma sallama wuu salaam naqsaday haddana xadiiska abi hurayre waa xadiis ka warramaya qadiyada ku saabsan sujuudu sahwiga asahwi fi salaa nimcooyinka ilaahayna siiyey waxaa ka mid a ilowga culimmada cilmu nafsiga tilmaanta waxay leeyihin ilowgu waa nicma wuxuu nicmo ku yahay mashaakilka ku soo mara iyo dhibaatooyinka kugu dhaca haddaanad weligaaba ilaabayn qodaxdii yaraan kugu mudday ayaad warwarkeeda maanta u dhiman layd wax ka weyna hadalkeeda baddaa balaayooyinka ugu waaweyn baa dhacaya muddaad yar murugoonaysaa waad ilaabaysaa waxaa kaloo nimcooyinka ilaahay ka mid ah in rasuulkeenna sala allahu aley wasalam uu bashar ahaa wax ilaabaya markuu ilaabo xukun sharciyaynu helaynaa oo waxaanu kaga dayanaynaa xilligaynu ilowno sidaa awgeed rasuulku dhowr goor buu ilaabay mar walbana si gaar u ilaabo gaara si walbana xukun gaaray leedahayoo kutubta fiqiga ayaa lagu diraaseeyaa kitaabkeenna waxaa ku jira xadiiskan wuxuu leeyahy abu hurayra rasuulku wuxuuna tukiyey ixdaa salaatay alcashiyi alcashiyu waa zawaalka duhur ka bilow ilaa gabaldhac weeyaan laba salaadood ba markaa ku jira cadceeddu markay bartan taagan tahay ilaa gabaldhac waa laba salaadood waa duhur iyo casar laakiin wuu magacaabay abu hurayra riwaayaadkuna waxaa u badiyay inay duhur ahayd salaad duhur salaad duhur buudna tukiyey yaa laakiin ilaabay maxamed ibnu siriin taabicigii aadka u weynaa wuxuu leeyahy fasallaa bina ragcatayn rasuulku halkuu afar ragcadood naga tukin lahaa laban buuna tukiyey uma sallama waa salaam naqsaday weliba ha salaama naqsadee shay aan dabeecaddiisa ahayn ayuu sameeyey sala allahu alay wasalam maalintaa wax jirayba ilahay baa ugu wax jiray rasuulka waxaa dabcigiisa ahaa sala allahu alay wasalam markuu salaamo naqsado dadku soo qaabili jiray waa iska tasbiixsan jiray tasbiix la maqlayo saxaabadu iska waraysan jiray ragga waa egeegi jiroo waa uu tabi jiray ninkuu waayo in badan buu halkaa iska fadhihi jiray laakiin maalintaa wuxuu sameeyey arrin ka duwan wuu kacay waliba riwaayadku waxay tilmaamayaan wuu ka tallaabsaday deetana tiir halkaasoo goglanoosaa u yaalla ayuu ti- ku tiirsaday qaab la yaablana uu sameeyey labadii gacmood buu saa isu saaray farahooduna waa isgeliyey faruhu saa isu geliyey waliba dhabanka bidixna dhabanka midigna wuxuu saaray ee kafkaa bidix calaa cashaa bidixna saasuu u saaray ilaa khashabatin wuxuu u kacay faqaama wuxuu u kacay ilaa khashabatin tiir macruudatin goglan oo fi lmasjid masaajidka goglan fattakaa calayha waa uu ku tiirsaday kaanahu qadbaan isagood mooda inuu cadhaysan yahay wawadaca yadahu lyumna cala lyusra washabaka uu isdhexgeliyey bayna asaabici fariis wawadaca wuxuu dhigay khadahu layman dhabankiisa midigna calaa dahri kafi lyusra kafkiisa calaa cashiisa bidix dusheedu saaray qaabkaana in tilmaamay u sameeyey markaa markuu intaas sameeyey asxaabtii kale tallaabo may qaada laakiin ummad walba waa inaga iminka ka hadlayni dadku inay sugaan salaada iska fadhiyaan oo ducada malaa'igta ay sugaan laakiin waxaa laga yaabaa dadku laba isugu jiraan dad hawle iyo qaar ku abuuran jaafudayd oo markooda horeba noocaana u abuuran farfadhiga iyo sii joogjoogaba aan aan- aan- aan- aan jeclayn cid walbay ku jiraan oo markaan saan leenahay waxaa lagu boorinayaa qofka inuu fadhiyo laakiin waajib maaha iska tegaya fantashiruu fi lard markaa faqarajad waxaa baxay assurcaanu kuwii degdeg badnaa waxaa loo xarakeeyaa assurcaanu qaabkaa u xarakaysan yahay iyo in siinka iyo raadaba la fadxeeyo oo la idhaha asaracaanu qolay degdega badnayd iyo siinka la fadxeeyo raadana la kasreeyo oo la idhaha asaricaanu saddexda waa kusoo aroortay markaasaa waxay raaciyeen aqusirat isala salaaddii miyaa la gaabiyey xaaladaha rasuulku sidaasoo kale uu u cadhoodana asxaabtu way ka haybaysan jireen ridwaan ullahi calayhim kumay dhiiran jirin deetana raggii ugu qiimaha badnaa abubakar iyo cumar iyo may hadal waxay fil- waxay is idhaahdeen malaha rasuulku waa cadhaysan yahay waa loo soo waxyooday wax badan baa dhici kara way aamuseen wa fi lqawmi ragga waxaa ku jira abu bakr wa cumar fahaaba waxay ka habeeysteen an yukalimaahum inay la hadlaan wa fi lqawmi ragga waxaa ku jira rajulu nin fii yadayhi dul gacmihiisu dhaadheeraya sida ilaahay u abuuray abuurka ilaahay yuqaalu lahu waxaa la dul yaday gacmoo leh dul yaday Ha, kii gacmaha lahaa baa la idhahda gacmaha lahaa ee dul yadeyn gacma dheeraa iyo- ayaa laga yaabaa in marmarka qaarkood lagu macneeyo laakiin macnahaasi sax ma noqonayo du alyadeyn kii labada gacmood lahaa macnaha waxay uga jeedaan kii gacmaha dheeraa bay uga jeedaan Een, waxaa halkaa lagala soo baxaa naanaysta ilaahay diiday inay tahay ta aan qofka lagu tacriifinayn in lagu qeexayn ee qofkuna dhibsanayo taa weyanta ilaahay diiday walaa tanaabasuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan ninka laakiin waata lagu leeyahay dulyadayn rasuulkuna waa kale kamaa yaquulu dulyadayn masidaa dulyadayn leeyahayba waxaa lagu tafsiiraa inuu ninkan iska ogolaa oo aanu shu'aysan jirin waxna ka soo qaadayn laguna garanayayo haddii magaciisa kale la sheego aan cidiba garanayn marka waa laguna odhanaya xilliga qaala wuxu uhi yaa rasuula allah marka uu ka dhiiranaa ee riwaayadka qaar waxay sheegeen inuu caraabi ahaa reer miyi oo reer miyiga markooda horeba qaabkay u abuuran yihiin ayaa noocaasa saraaxada brotocoolu ilaalinaya iyo waxyaalaha la dhowdhowraya iyo waxaa cidina uma dhigin mama tixgeliyaanba saxaabada waaba jeclaan jireen in nin reer miyo caqli badan yimaado oo rasuulka weydiiyo iyaguna ay ka faa'idaystaan jawaabta wuxuu weydiiyey anasiita miyaad ilowday am qusirat isala salaadda miyaa la gaabiyey qaala wuxuu uhi lam ansa ma ilaabin walam tuqsar lamana gaabin waxay culimmadu ka soo qaataan qofku sida uu isu u haysto inaanu been ku sheegayn imka xaqiiqada iyo hadalka rasuulku miyay iswaafaqsanaayeen maya isma waafaqsanaa xaqiiqada waa maxay laba ragcadood buu tukaday laakiin isaga maankiisa muxuu haystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dhammaystiray marka been kuma aha isaga haddaan aduu tilaado salaaddii waa la tukaday oo saa u haysato asee aan la tukanin been kuguma aha been waxaa la yidhaahdaa wixii aad og tahay ee aad weydaarato ayaa la yidhahdaa xataa haddaad ku dhaarato tira wallahi waa la tukaday adoo saa u haysto kaa guuxaysa in la tukaday xaqiiqadan inaan la tukaday aanay ahayn been kuguma aha waayo rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi lam ansa maan ilaabin lamana gaabine salaad dhammaystiran baan tukaday haddana uu isbarqabto wuxuu yidhi malaa waxbaa jira akamaa yaquulu dulyadayn sida ninkani leeyahy ma runba qaaluu nacam haa yaa rasuula allah markaas haddabo qofka haddii salaada bar laga tago ama wax lagu siyaadiyo inta layswaraysanayo le imaam waxbaad ka tagtay waxbaad ku kordhisay waa caadi salaaddii ma jabayso marka laysku raacay la yidhahdo waayo waxbaynu ku darnay ama waxbaynu ka dhinnay hadalka dambe lasii galaa salaadaadi wuu jebinaya haddaad tiraa balay waan arkayey anaa haddee sheegay soomaad ogeyn waxa weeyaan anuba ogaay intaad salaaddii way kaa jebinaysaa salaaddii way jabtay marka wax laysku raaco toos baa loo dhaqaaqaya dhammaantiin salaaddii waliba isku jirtaan maydaan ka bixin rasuulku muu sii hadal markii laysku raacay la yidhi waa waxbaad ka dhintay laba ragcadood toos buu u dhaqaaqay salaaddiina waa la xidho waa la galay hadal markaa ma la sii gelayo fatakadama hore u socday wa sallaa wuu tukaday maa taraka intuu ka tegey uma sallama dabeeta waa salaama naqsaday qaabka noocaasa waa marka salaada wax lagu daro asalkaba sujuud sahwigu wuxuu u baahan yahay cilmi dhan laakiin waa saddex noocun in salaada wax lagu daray iyo in wax laga dhimay iyo in laga shegsan yahay oo aan loo kala saarayn marka saddexda xaaladood xukun bay kala leeyihin marka salaada wax laga dhimay waxa la tukadaa waxa la tukadaa waxa la sujuudaa adoon weli salaama naqsan atixiyaadkii markaad saa u dhamayso ayaa sujuud saawiga la tukanaya oo la sujuudaya haddaad salaada dheeraad ku dartayna dheeraad haddii lagu darayna waxa weeyaan iyo haddii la shakisan yahayba xagga dambe markaad salaama naqsato ayaa haddana sujuud saawi gaar u socdaa ayaa loo tukadaa qawlka saxdii xooga badan waa ka qawl kalena wuxuu odhanaya sida shaaficiyada oo uqudheedu wanaagsan oo laakiin xadiiska waafaqsanayn saddexa xaaladoodba amaba salaad ka horraysay salaamo naqsiga ama ka dambaysii waa isku mid qowlkaasna waa qowl qiimo badan laakiin xadiiskan abu hurayra ma waafaqsana uma kabara wuu takbiirtay markii uu salaamo naqsay kadib ayuu dib u xidhay intaa daba muxuu xidhanayaa sujuud saawi keliya allahu akbar buu yidhi wasajada wuu sujuuday mila sujuudii sujuuddiisii wax la mida aw adwa laba mid ka dheer uma deetana rafaca ra'sahu madaxiisu kor u qaado wa kabara wuu takbiirtay waa sujuuddii koobaad ayuu ka soo toosay uma kabara waa tii labaad wasajada